waxaan maantay garanay inaan daafurno qaybta maternityga isbitaalka oo ka kooban qaybtii dhalmada guud iyo dhalooyinkii ilmaha lagu xanaaneyn lahaa haddii ay imaato xaalad loo baahdo dartood sidaas si lamid a waxaa ku xiran in aan barnaamijka tallaalka guud aan bilownay talaalkaas oo ah talaalkii sida tooska ah ilmaha loo qaadanayay sida ay qabto wasaaradda caafimaadka iyo tallaalada dadka waaweyn ay u baahan yihiin in isbitaalka hadda wixii ka dambeeya laga heli doono sidaas si lamid ah waxaa ku soo darnay talaalka ay u baahan yihiin qaar ka mid ah dumarka sida h b v vaccine oo aan rabno hadda waxay ka dambeeya insha allah inay ka helaan isbitaalka waan ku faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno daafurka qaybtan muhiimka ah oo androkeer lagu soo daray qaybtaas oo ah qaybta dhallaanka iyo tallaalka iyo hooyada iyo dhallaanka waxaan isleenahay waa mas-uuliyad waa in hooyada iyo maxayto iyo dhallaanka wax loo qabto waxaan ognahay soomaaliya waa waxyaabaha aan aadka ugu baahanaa isbitaalkana waa uga mahad celinaynaa inaan sameyno waxyaabaha loo yaqaano nutritional assessment si free ah bukaan walba oo cunug ah oo caruur ah oo u imaado qeybaha tallaalka si rutiinkiisa u qaato in number uusan ugoosanan dhaktarka caruurta dhakhtarka caruurtana inuu qaabilaayo si free ah uu qaabilaayo nutritional assessmentna uu samey doono prevention iyo counselina hooyadiisa oo sii doono waxyaabahaasa aad u xooji doonaa biidn illahi tacaala waxay kusoo kordhiyeen laba meel oo aad ummaddan uga liidato waxaan dhahnay xanaaneynta iyo baxnaaneynta caruurta yaryar oo sagaal kulood oo dhammaystiran boqolkiiba soddon iyo toddobo caruurteena shan sano ka hor waxay u dhimataa prematurity oo ma helaan daryeelka ay u baahnaayeen marka haddii ay qayb ka yihiin waa ugu mahad celinaynaa waxaan ognahay inay gacmo fiican ku jiraan caruurtaasi intii ugu horeeya doctor iyo tan labaad waxa waaye talaala lagu soo kordhiyay talaalka wuxuu qayb ka qaataa ka hortaga waxaa u mahad celinaa isbitaalka talan turkeer oo soo kordhiyay adeeg cusub oo muhiim ah adeegyada caafimaadka muhiim u ah ama beesig u ah ee ah dhallaanka iyo daryeelka hooyada tallaalkana waa ognahay waana uga mahad celinaynaa isbitaalka taran antarkeer waxyaaba qaar xataa oo firi ah inay sheegeen ay kamid tahay in cisbitaalka qeybta briatriga uu yahay lambarkiisu firi in cisbitaal gaar loo leeyahay mas-uuliyaddaas weyn uu qaato waa uga mahad celinaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay iyo daawada oo qof kasta oo xanuun qabo oo la xiriiro in la daaweyn karo taasna waa wax maxay ahayd aada iyo aad aan usoo dhaweyneyno ka wasaarad caafimaad ahaan anagoo ku hadlaya wasaaradda caafimaadka magaceeda iyo magaceyga waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo waxaan kaloo maanta aan haddana aan goobjoog u nahay oon hambalyeynaynaa furitaankan quruxda badan oo lagu soo kordhiyo lagu dhammaystiray in ay hesho hooyada meel ay ku dhasho tallaalkeedii dhammaystir buuxa iyadoo cunugeedu caafimaad qabo ee muxuu ahaa gurigeeda aado waxaan leeyahay mar labaad hambalyo hambalyo